tan iyo markii cudurka koronaviruska laga xaqiijiyey ismaamulka wajeer ayaa waxaa hoos u dhac uu ku yimaaday ganacsiyada kala duwan ee magaalada wajeer kaasoo loo aaneynayo in xilligan uu hoos u dhacay maadaama isku socodka bulshada iyo gabaarida uu yaraaday ganacsiyada kala duwan oo ay ku tiirsanayeen qaarkooda gabaaridii hore iyo gadaal u socon jiray ayaa xilligan hakad galay waxa ay saameyn ballaaran ee aada u soo gaartay qudaarta iyo huteelada maadaama ay ku xirnaayeen qudaarta gabaarida waaweyn ee keen jiray sida ismaamulada gaarisa nairobi iyo isiyoolo ay ka imaan jireen oo xilligan yaraadeen sidoo kale huteelada ayaa habeen iyo maalin socon jireen shaqadooda halka ay ku tiirsanayeen dad tiro badan oo ka shaqaynayay huteelada haddaba waxa aan waraysi la soo yeeshay bulshada kala duwan ee ganacsiyada kala duwan ku haysta suuqyada kala duwan ee magaalada wajeer si ay bal faahfaahin inoogaga siiyaan xilligan ganacsiga halka uu marayo iyo saamaynta ka dhalatay cudurka koronaviruska waxa ay sheegeen in xilligan uu ganacsiga hoos u dhacay dhaqaalihiina uu dhulka ku darsamay
macalin daawada laydhahaa waxaan ahay macalimiinta oo dugsiyada hayse wajeer weliba townkana dugsi ku ahay saa'id saa'id waa dhaqaalihii aad ba hoos ugu dhacay khaasatan macalimiintii qur'aanka dadka baraay aad baa loo gacmateeyey dowladdiina xaggooda ma soo fiirinaysa oo dadkii shacabka ahaayoo dugsiyada loo dhigaayo iyagana waa gacmateeyeen shan boqol macalimiin kor u dhaafaysa ama shar la'aan ah oo waqti laga joogo saddex bilood wax kaloo lagu shaqaystana ma laha magaaladii haddii iska xmaalin lahayn magaaladii geli lahayn magaaladii becsharo ma laha marka cudurkan aad buu noo saameeyey inkastoo hadda wajeer cudurka uu ku yaryahay aad buu noo saameeyey midka koraaba aad noo saameeyey xagga becsharada naftirkeega waa fundina waan ahaay oo hargaanlana waan ahaay antii haddii magaalada soo gashay dadkii markii wax soo gala mushaaradood markay qaataan ayay wax dadka gadanayeen oo wax dadka tulanayeen haddii dadkii waxba soo helayn maxaa tuli xatosha ma laha markas markii dugsiyadii la kala fasaxay waalidiintana ay mushaaridin siinayeen waxaad iska bilowday sharqaantolista haa sharqaantolistii aan bilownay ha ahaatee ayadii nasarkeedaanba ama waxba lahayn oo wax lagu shaqaystaa ama garanayn shaqo kaleo hadda dawladda oo macalimiinta u samaysay ama maahaen noloshiina ku maaraya dhaxdayna ma lahan marka khaasatan countiga aad bay macalimiinta qur-aanka u gacanbataysay waxaan odsan lahayd inay sidan wax ka bedesho oy masaajidadii waa xiran yihiin maxaa saamayntiisay ka mid tahay masaajidadii waa xiran yihiin madaaristii waa xiran yihiin waxaa kaloo ka sii daran kawaanjooyinka markaad tagto kawaanjada township magaalada townkay ku taallaa galabtii markaad tagto waa meel lugla dhiga ma laha jaamac ku jiro dawladda kama hadlayso dugsiyadii iyo masaajidadiina waxaa laleeyahay cudur waa la iska qaada yaan la tegin marka cudurkan ilaahi naga qaado waa aad buu saamayn weyn buu nagu yeeshay marka waxaa jiraan macallimiin badan oo dugsiyada iyo madaariista dhigaya xirfadahan garanayaan fariinta u jeedinaysa macallimiinta maadaama ay shaqalaanay noqdeen dugsiyadana la fasaxay qaarkood xirfado yaqaanaan xirfadihii xaafadda la fariistay fariinta u diraysa maxay tahay wallaahi nin kastoo xirfad ka saayani waxaan leeyahay ha shaqaysto maxaa yeelay qofka baniaadanka inuu isdhiibo oo qof baniaadan isu dhiibo waa ma fiicno qof kastaba xirfad kastood barato aday ku canfacay oo macalinimada haddii ood wax ku waysay inaad shaqaysato ood hamaalato waa lama horaan waay
magacay waxaa la yidhahdaa maxamed axmed simxaale waxaa ahay milkiilaha hoteelkan oo la yidhahda nayu alxamd hotel haddaa waxay i weydiisay saamaynta ganacsiga saamaynta ganacsiga waxaan kuu sheegayaa boqolkiiba boqol inay hoos u dhacday sababtaasoo ah waxaa weeye anshu socodkii ayaa istaagay dhaqaalihii hoos u dhacay socod ma laha kaafiyoa jira maaragtay wax oo maaragtay hoteeladii ama maaragtay ganacsigii oo dhan nuuc ubaba ha ahaado hoos buu dhacay wax hadda laga sheekay kara ma ahan laakiin waxaan kuu sheegayaa boqolkiiba boqol inaan ganacsi hoos u dhacay oo wax ganacsiga oo maanta wajeer nin maskiina iyo nin waxaa istamid lama kala garanayo bal ka waran xilligan ganacsiga wakhtigan hoteelka iyo xiliyadii uusan koronaviruska jirin ee siduu ahaa ganacsiga wakhtiyaashii hore iyo wakhti aan wax isu dhow ma ahan ganacsi hoos u dhacay wax kala socda male waa aad iyo aad iyo aad wax hadda aan ka sheekay kara maba aha maadaama aan waxa kaafiya uu jiro isu socodkii uusan jirin ee maaragtay dadkii cabsi ay gashay maadaama cudurro oo maaragtay coronavirus la sheegay nin walba waa cabsanaya ama maqaayada ama maaragtay meelaha ganacsi oo dhan waa laga dheeraanaya marka dhaqaalihii hoos buu dhacay boqolkiiba boqol marka cuntadii idinka gadan jiray wakhti walba aad karin jirteen sidii miyaad u karisaan ma ka yaraysaan ma idiin gadmataa cunooyinka kala duwan aad markaasi gadaan sidoo kalena wakhtigii aad shaqayn jirteen hore miyaad shaqaysaan mise wakhti ka gaaban maadaama uu dalka bandow ka jiro maya lama helo lama helo cuntadii waa daadinaa habeenkii wax yar baan karinaa waana daadinaa laba saac iyo barna waa xirnaa habeenkii maqaayadaha tobanka saac wixii ka dambeena waa la furo habeenkii marka wax ganacsiya oo maanta aan kaga sheekay gara ma laha guryaha kiradooda aan iska bixlaana magacayda cabdiye ilaa laydhaa
haye maxaa ka ganacsataa waxaan weligay qudaartana ilmo ku korsadoon ka ganacsada wakhtigii konferes dhacay iyo wakhtigii hore wakhti iisu dhow ama iisu soo dhoweeyaba maa haa wakhtigaa ilmaan ku korsan jirnay iskuul ugu baxsan jirnay ilmo noloshoodaan heli jirnay hadda ilmahayni noloshoodaaba cariiri gashi haye haa waxaan ganacsata aan helna iska daa nolosha ilmaha cariiri naga gashay
ka waran ganacsiga marka suu yahay dhaqaalaha hadda dhaqaalaha hoosuu u dhacay hoos haa. Lis- laba laysku doorsadaba maaha maxaa sababa ayaad is leedahay waxaa sababa mataqaanaa kala socodka la'aanteeda ayaa sabab haa wax i- ku imaanaa ma laha oo wax kala socdaba ma lehe maxaa ku soo gelaa horta Haye, marka lafahii aad ku soo gadeen meeshaan mise waa qasartaa maraha barkood waa ma daadinaaba indhiisigan si loo soo qaado waa la daadiyaa yaanyada waa la daadiyaa wax becsharo saa oo kale fiyaasiga wuu nagu korbololay waa kaas waan daadinaa Haye, wax caawimaad eh, oo xagga dowladda weligaynaba noloshaynaba suuqlaysaan u nahna camboogaley weligaynaba nalama caawinin caanoley waa la caawiyaa islaamka kale ganacsiga waa la caawiyaa laakiin annaga saan qudaarey u nahay weligaynaba nalama caawin siday ku dhacdayna maba naqaanaba bismillaahi raxmaan raxiim sowdaalidha dadka soo oraxay ka ganacsadaan ku jiraa ganacsiga hoosos nooga dhacay maxaa ka ganacsataa waxaan ka ganacsanaa yaanyada qudaarta kilaakiitu fiyaasiga cambada yaanyada korona asis nooga imaaday ganacsiga hoosos nooga dhacay alxamdulilah
ka waran xagga dhaqaalaha
dhanka dhaqaalaha aada nooga hooseeya dadka qudaarleyda daanan marka markii hore iyo hadda suu yahay suuqa hadda gabwa waxaynkeenna wax ilmaha loo karsado iyo wax la daaday unay noqonayeen
wax aa ku kabataan ma haystaan dhaqaalada ka dowladda naga soo galo caawimaad waxaa xagga dowladda dowladda ka codsanaysaan dowladda aanba arkinba dowladda tii kor iyo tii hoose waxaan aragna mala markaan waxa un kiis aragtana kaasii dhuumana mugu kuu imaada oo maxaa kaa maqan iyo maxaa kaa dhum kudhaha ma jiraan waxaa codsanaysaan in ganacsigan eh, garab nalaga siiyo nin ganacsiga garab nagula siiya bandowgaan iyo cudur aan bijirin oo korka nagala saaraan nagala qaada ayaan codsanaynaa magacay waxaa la yidhahdaa ruqiya cabdilla cabdulaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wallaahi horta run yahow saameynta uu ku yeeshay bacmushtarka ama dhaqaalaha waddanka iyo adduunyadaba een, coronavirus hadda lama lama soo koobi karo oo aad ayuu u ballaarsan yahay markeeda almost hadda waxaan ku jirnaa bishii meeqa afaraad miya Fo- four month hadda aan u soconaa intii ama waa five month almost five month aan u soconaa five month marka dhaqaalo ugu jirin socod uu jirin bacmushtan lahayn maxay ahayd waqtiyadii oo cadidan oo oo kooban oo la shaqaysanaya Ee, maxaa dala qaawaalaytin haddana ay sii xuntahay so waxyaabo fara badan oo isu imaadan dhib ayaa jira maxay ahayd marka lama soo koobi kara marka dhibka uu geystay bacmushtarka economical iyo hadda nin walba nin wax haystay iyo nima hadda bulshada isu dhex taalay moogtahay first class second class loo third class isu dhaalay ay dadka nolosha ay ahayd hadda waa la isu ekaaday ninkii wax haystay iyo nima hadda waxaysaninba ummaddii waa isku wada mid nin nin ku baxsanaya ma laha mar dal iyo dibadba by the way dal iyo dibadba hadda dibadda dad baa dad u jireen oo ay maaragtay ay ma dhaqaale iyo wax soo kaalmaynaya hataa waddanka lacag badan dadka diaspora-ga iyo dibadaha jiray lacagtii dowladda kusoo kaal ay dal kusoo kaalmaynaayeen you know xawilaadaha kulli ab hadda everything waa stuck because haddii oo global waay waxanayto marka haddana waddan africa oo markoo dhaqaalihii sii xumaa haddana oo isu socod ma jira la yidhi Eh, maaragtaye shaqa ma jirto la yidhi runtii waa waa dhibay zaaid u leedahay horta annaga weliba becmushtar ee wajeer markaan nahay dadka becmushtar way kala tihiin waa becmushtar magaalo oo maaragtay magaalo waxay iska xamaalinaysa ama bulooyinka ama meelaha suuqyada ah iyo dad waxaa waaye dadka safarada ka xamaasho oo wadada baabuurta maraya ka xamaashaan kala ahayn ana dadka baabuurta wadada mari ka xamaashay ayaan ku jiray marka maadaama isu socod ma jira la yidhi basaski ma laha la yidhi waxay soconaya ma laha dul dhahay waxaa waaye xoogaagu waa culays ayaa yimid aad u weyn ayaa yimid marka bacmushtarka aad ay u rafaadsan yihin wallah Eh, haddana midda kaloo sii dheero dhibka sii ah waxaa waaye eh, waddamada horumaray waxay u sameeyeen wax la dhahaa you know go out of the break out of you know going out of dhibka dhacay wixii soo galo sida habkii looga bixi lahaa waxay u waxay u diyaariyeen system ay u diyaariyeen you know waddamada horumaray sida UK-ga you know and Germany you know you know America kulli waxay sameeyeen policy ah how to go out of it Eh, business community-ga dadka yaryaraay dadkii dhaqaalaha weyn haystay kulli dadka dhibkan uu ku dhacay hadda waxay sugayaan lacagay apply garaysan karaan you know and oo local county-gooda iyo national level-kaba ah way way sameeyeen already they are working out laakiin annaga eh, waddamada africa oo iska sii markoo iska sii dhibaysnaay going out of this is very it's going to be very difficult. It's going it's like just you know you went for quarantine at your own base. Uh, you lo- you lost your business at your own pace. Coming out of the risk is your at your own. You see everything. So the shacabki waa laga dhex tagay. Ururka yata wuxuu dhahay we go for lockout, lockdown. Uh, there's no movement of businesses. You know there's no integration. Everything is stuck. So again there are no good policies or there are no wishes or even there are no hopes.
marka ka waran xilligan dhaqaalaha siduu yahay والله هرت هرت دقالها ودكن إلهي ما كان لقى عبسة أنتوا سافروا كوا بدعين أنتوا بدعين أنتوا كورونا فيروس بدعين ودكن العكس سو ونبقى كجري وأنا economically we are down you know especially وجيه county county government تيجا movement ما لهين وحتى دقالها movement هذا يعني الصعوبة والعجاها تكسب بحر نفس level كوا ودكن إيمانها dadka mas dhexgalaynin oo waa la yaabanaaba wax dha- wax daaran wax dhacayna ma naqaan ayadoo la sii yaabanya haddana coronavirusna uu soo dhacay coronavirus lama ku yimid waa laga sii daray marka laga sii dartayba it's like you know going from at least better position to wasa wasa sii aan haddana marka wax la isweydiiyaba ma laha oo waa su-aal you know jawaab ka dhan waaye ishayba ka muuqataaba oo magaala dhaqaalaheeda wuu xumaaday zaid zaid uma sii uma sii jirto marka wajaarna ayadoo marka tragedy uu haystay eh, corona eh, dhaqaale xuma sii haystay marka horeba ayaa haddana coronavirus dhacay haddana waxaa dhacay paralyting so marka wixii oo dhan ba isla isku baaba'een marka It's like triple jero- da- da- tragedy waaye saddex jeer oo dhaawaca waaye coronaviruskii oo jiro dowladii countiga dhaqaale maamulkeeda u noqday coronavirus kale eh, power lighting oo coronavirus sii noqotay marka it's- it's like triple uh, j- tragedy waaye runtii dhibaa ka jira zaid angiin habiiba abdullah macalinkiid sakoomjiinga qariibuga nagasikee jira armakan ganacsadi dhufe laakiini akifastan gaseeniif ammaantan takkaanini ka qarakaan akka male beesharaa jirti ammaantan beeshara wanni edhani jirtu koivyo wanni dhufaniinileen akkan sehuutu koronavairas kana kalaf qabad kana alxamdulilah de koronavairas baanan kalle armaad arguutin jiru laakiin garun keenyumtan keessatti muu jiran annam qabuulle tak iltiyaani nagarre laakiin wuu himan laakiin akka male beesharaan chiininu ragattaare eegi koronavairas tun laf dhuftee dhageenne gaari hidhani ndeenke hidhani waan sujubka hidhan beesharaan akka malee chiina nu raga jirti qarqaarsi dhibii nu gar dhibi argannuulleen hin jirtu sila isi hin feena Eh, nu hin warra beesharaati hojja wanni akkasii sun sila gad dhufte isi sila sirkaalii keennu quqqabaate akki nadheen sila kudhan kudhan taana shan shanii walti deebisanii sila waa kennaniif sila nuu laalanillee hin feena laakiin ammaanta waan akkasii sulle arguutti hin jirru ilmaan keennalleen iskuul dhabdee ammaanta warkee ciifti waan qarabeetulem wallaalu jirti ijoolleen furuma raftee waan rafte dhabdee amma furuma teteetti hujii dhabde beek ijoolleelleen akka malee hojii dhabde nu lakkisiiyyu waa hagaag khiyaartaana dhagaysanaysay qodobkaasi halkaasi haynoo joogo ee ku saabsan saamaynta cudurka koronaviruska uu ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalihii oo hoosu dhaca ballaaran laga dareemayo waloway ganacsatada ay codsadeen sidii lagu caawin lahaa maadaama uu ganacsigooda yaryaraa uu hoos u dhacay